فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo hadahan oo kale ad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan hadduwa la qadaro qodobada caawa barnaamijkaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah maamulka puntland oo mar kale weerar afka ah ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha waxa wuxuu u egyahay ukun xasan uu samaystay oo kale u eg tahay waxaad dhegaysan doontaan wasiirka warfaafinta maamulkaas oo xamse ku tilmaamaya xoghayaha xasan sheikh iyo kun uu xasan sheikh ku fadhiyo oo laga ilaalinayo inay fuuntoodo siyaasi qaramada midoobey u soo shaqeeyey oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku eedeeyey inay xilalka u magacaabaan kuwa cunnada u kariya iyo waardiyaashooda iyagoo ku xulanaya habbeeleed barnaamijka inta uu socdo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan shacabka muqdisho maxay muuse biixi ku xukumeen maadaama xilka madaxtinimo ee maamulka somalilan uu mardhow ka degayo kaas maxkamad iska dhaafa in la dilo waaye sababtoo ah qaar mas-uulaha waaye waxaan idiin soo gudbin doonaa shacabka muqdisho oo dalbanaya xarig iyo dil in la isugu daro muuse biixi salaadiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee dalka oo soo dhoweeyey suldaanka beesha hadame oo dhowaan lagu caleema saaray magaalada buurdhuxulle ee wilaayada bakool salaadiintaas iyo tix gabay ah oo halkaasi laga jeediyey ayaad barnaamijka caawa ku dhagaysan doontaan warkii caalamka iyo xubintii caafimaadka ayaan barnaamijka ka marnayn ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaaga dhegaystayaal caawa waa habeennimo khamiis ah taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha shanaad sanada kun afar boqol lix iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waa labaatanka bisha koob iyo tobanaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay labiyo toban ruux oo u badan dumar iyo carruuran waxba galabsan ayaa waxay ku shahiideen duqan aad u xoogan oo ay ciidamada maamulka gumaysta yuhuud u ka geysteen guri ku yaala waddada qadiimiga ee xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza wararka ayaa waxay sidoo kale sheegaya inay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ka dhashay duqan aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidamada yuhuud u ka geysteen xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza duqin midaa la mid ah ay ciidamada yuhuud u ka geysteen xaafadda sabar waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riid ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada khaniunis ee dhacdo koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuud u ka geysteen duqin aad u xoogan waxaana duqinta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuud u ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuud u geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaasooy ku sheedeen ka badan afartan ruux halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan siddeetan iyo afar ruux oo kale iyadoo sidoo kale xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo iskugu jiro shuhaada ayaa dhaawacyoy kuus xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo bilaashubka hoostooda dowladda yukrain ayaa dagaalkii ay kula jirto ruushka u adeegsatay gantaallo uu ku deeqay maraykanka xukuumadda kiyef ayaa waxay gantaalada radada dheereeya oo ka mid ah hubka ay ku deeqday dowladda maraykanka u adeegsatay dagaalkii ay kula jirto dowladda ruushka tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha yukrain ninka lagu magacaabo faladimir zelaliski uu sheegay in laga guulaysanayo haddii ay maraykanka iyo reer galbeedka joojiyaan taageerada militari la garab taagan yihiin dowladdiisa xilli waaqalka karamanilka ee ruushka uu ansixiyey in dib u eegis lagu sameynayo siyaasadda isticmaalka ee hubka nukleerka sargaal sar oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa waxuu ku waramayaa in xukuumadda kiyef ay adeegsatay ilaa iyo shan gantaal oo waa kuwa uu ku deeqay maraykanka hase yeeshee gantaalada difaaca cirka ee ruushka ayaa ka hortegay afar ka mid ah sargaalka ayaana tilmaamay in maraykanka uu qiimeynaya khasaaraha isagoona xuseen gantaalka uu ku dhacay xarun milatari oo ku taala dhulka ruushka netanyahu ayaa sheegay in bishii oktoobar ay beegsadeen xarumaha nukleerka ee dowladda shiicada iiraan ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa waxuu sheegay maruu baarlamaanka xukuumaddiisa ka hor hadlayey in weerarkii ay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ku qaadeen gudaha iiraan ay ku bartilmaamaysadeen xarumaha nukleerka ee xukuumadda tehraan inta uu netanyahu shaaca ka qaadin inay beegsadeen qeybo ka mid ah wax soo saarka nukleerka ee tehraan waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu faafinayey xogamidani la mid ah xukuumadda tehraan ayaa ilaa iminka si rasmi a u cadeenin halka ay ku beegsadeen maamulka yuhuudda weerarkii ay ku soo qaadeen waddankooda bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xukuumadda netanyahu ayaa waxay iminka wajahaysaa dagaalla adag oo uga imaanaya dhanka ururada taageerada ka helaya dowladda shiicada iiraan iyadoona laga cabsi qabay inuu gobolka loogu yeedho bariga dhexe ka qarxo dagaal goboleed maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan milatarigiisa lagu dilay koonfurta waddanka lubnaan taliska milatariga maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in laga dilay tiro askar ah ka gadaal markii ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ay gantalle ka soo tuureen gudaha lubnaan islamarkaanay ku bartilmaameysadeen xarumo ku yaala magaalada caka oo ka mid ah dhulka laysto ee falastiin kooxaha gurmadka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankooda xaqiijiyeen in afar ruuxay ku dhaawacmeen gantaale ku dhacay xaafadda sakiina ee magaalada caka kuwaasooy xaaladoodu tahay mid aad u liidato wararka ayaa waxay sheegayeen in wax ka badan shan iyo labaatan gantaale ay ku soo dhaceen magaalada sidoo kale ciidamada maamulka saynada yuhuudda ayaa waxay qirteen in dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta waddanka lubnaan islamarkaana iskaga hor yimaadeen ciidamadooda iyo dagaalyaanada ururka shiicada isku magacaabay xisbullah looga dilay afar ka mid ah milatarigooda halka looga dhaawacay kuwo kale ururka xisbullah ayaa waxay sidoo kale duuqiimo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka yuhuudda oo ku yaala bariga magaalada nahaariya si kastaba ururka shiicada ee xisbullah ayaa sii kordhiyey weeraraday ka fulanayaan gudaha dhulka maamulka yuhuuddu xooga ku haysto safaaradda maraykanka ee caasimada kiyef ayaa albaabada layskugu dhuftay iyadoo laga cabsi qabay in duuqiimo xagga cirka lagu bartilmaameysado bayaan ka soo baxay waaxda qunsuuliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in safaaradda maraykanka ee kiyef yeeshay xoga ku saabsan suurtagalnimada weerar culus oo dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysada xarunta safaaradda waaxda ayaana waxay sheegtay in weerarkaasi la filayay inuu dhaco maanto arbaca ah sidaas daraaddeedna ay u xidheen safaaradda iyagoona tilmaamay inay soo saari doonaan awaamir ka dhanna shaqaalahooda war qoraallo oo lagu daabacay bogga ay safaaradda maraykanka ee kiyef ku leedahay internetka ayaa lagu yidhi taxadar awgeed safaaradda waa la xidhay waxaana la soo saari doonaa awaamir ku aadan shaqaalaha safaaradda warka ka soo baxay safaaradda oo sii socda ayaa dignin loogu diray dadka amerikanka iyagoona loogu baaqay inay raadsadaan meel ay gabbaad ka dhigtaan oo ay weerarada ka galaan waxaa sidoo kale jira dowlado badan oo iyagana xeray safaaradooda ay ku leeyihiin caasimada kiyef wararka caalamka dhegaystayaal cawa waanaga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي waa hagaag maamulka puntland ayaa mar kale wuxuu weerar afka ah ku qaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka isagoona ku tilmaamay inuu yahay xamse xog hayaha xasan sheikh iyo kun uu xasan sheikh ku fadhiyo oo laga ilaalinayo inay fuuntoodo maxamuud caydi dirir oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland ayaa sidaas ku tilmaamay xamse wuxuuna u raaciyey inuu yahay xamse cabdi barre nin aan lahayn wax aragti siyaasadeed ah waxaan u malaynayaa wuxuu- een, macalinkiisa u sheegay oo huli puntland ha tegin een, nasiib daro een, maaragtay een, ra-iisul wasaaraha waxa wuxuu egyahay yani een, maaragtay ee, wuxuu egyahay ukun asan uu samaystay oo kale u eg tahay Een, muxuu ahaay ukunta si aanay u funtoobin digaagada dhashay baa ku fadhiisato oo ama incubator mashiin baa la geliyaa lagu kululeeyo oo lagu ilaaliyo intay dilaacayso marka een, muxuu ahaaye ukun xala- xasan incub- incubator amaba de- maaragtay digaageedi xafishisay buu a- buu ahaa aragti siyaasadeed ma lahayn marka xasana ma doonayn dalku inuu federaal ahaado dalka in laysku hayo sidii dalka loo maamuli jiray uu dowladiska hore ugu socday inuu ma doonin xasan aragti u gaar watay xamsena wuxuu ka dhaadhiciyey markuu dooranayay u arkay in aragtidaa la fulin karo wax aragti siyaasadeed aan yeelan karin shaqa uu u dira mooye shaqo kalena aan qaban karin marka xasan shaqadaa uma dirinoo ma odhan puntland booqo ma odhan dalka ra-iisul wasaaraad u wada tahay stateska kale soo mar ma odhanin marka xamsi aragti siyaasadeedna ma laha karti siyaasadeedna ma laha mana madax banaana xoghayn buu xasan u yahay haddee xoghaynna ninka u shaqeeyo meelaan u dirin ma aadi karto
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad dhegaystayaal maqlaysaan waxaa la filayaa in muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka somalilan uu dhowaan xilka wareejiyo muuse biixi waxaa lagu xusuusan doonaa khiyaamooyin waaweyn uu ka galay ummadda soomaaliyeed waxaana ka mid ah markii uu bad soomaaliyeed u saxiixayay xabashi itoobiyaan ah haddaba dadka reer muqdisho ayaa waxa ay codsadeen in muuse biixi ka gadaal markii uu xilka wareejiye lagu xukumo dil iyo sidoo kale xabsi daa'in ah waa kuwan qaar ka mid ah oo arrinkaasi ku baaqaya waa mudan yaha maahane in loo maxkamadeyo iskada in loo xirwato weliba waa mudan yahay waa weliba ganax la- lagala duldhaco sababtoo ah eh, muuse reer somalilan waxuma qaban soomaaliya waxuma qaban dhaqan soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed waxuma qaban dalka soomaaliya oo- oo- oo- oo wuxuu ka galaba waxaa waaye isaga oo waxba ka galaba sababtoo ah hanti soomaaliyeed oo wuxuu siiyey nin cadow nagu ah waayo marka eh, ninkaas waa nin dembilo dembilo weyn waayaba anigu waxaan aaminsanahay wuxuu gaf geystay oo dadka u geystay dee waa hadduu xilka ka tago dee eh, waxay noqonaysaa un arrin maxkamadeed bay iska noqonaysaa baan u malaynaa Eh, taas sharci waxay u taallaa maxkamadaha deegaanka u taallaa laakiin waa gafanku galay gafan siyaasadeed ayaa ayaa ku jira oo rag saxa- saxaafadda ka mid a oo la xiray rag siyaasiyiin oo la xiray arrimahaas waa siyaasad arrimahan laakiin ka dhacay laasaxaanood iyadu waa crime waaye crime against humanity taasi waxay la tahay maxkamadaha xataa caalamiga waa looga yeeran karaa bay la tahay hadduu xol ka digo
wax allaale wixii taariikhda ay ugu qorto fikirkii uu ku hogaaminayo toddobada sano asagay u qormaysaa
kaas maxkamad iska dhaafa in la dilo waaye sababtoo ah qaar mas-uulaha waaye ninkii soomaaliya lixdankii oo taagan maxamed siyaad bare oo d- oo isa- wasa- wuxuu ahaa ciidanka ciidanka soomaaliya oo ahay eh, jaajuus etoobiya u- u shaqayna oo ahay maalintaasoo khayaano bilaab maalintaas in la dilo ahayd haddana jabhad uu u cararay etoobiya oo soomaaliya dhib ka taagan jabhad s n m ninka aas-aasoo ahay ilaa haddana waxaa waa dhibaatadiiyo wadaa waan loo jeedaa markuu bilaabayn waa loo jeeday waa waa ka- waa lagu fiirsaday haddana haddii jaanas lagu helaya la cafinin
ninka waa mudan yahay ee, soomaali badan uu uu xasuuqay ee, soomaali badan uu ee, raaf uu laascaanood ay ka mid tahay uu dadkii koonfur galbeed ka soo joogay oo soo raafay ee, dagaalkii hal sano ku dhowaad ee laascaanood ka socday ummadda soomaaliyeed ay ku dhammaatay ee, guuldaradii ka soo gaartay ee, goojacde marka wax badan ayuu de ninkaas waa muslin ee gaalbu waxaa waaya de waa dhibaato u- maxaa la yidhahdaa colaad buu la galay marka ee, lagama yaabo horta inuu muqdisho imaado mise inuu wadamada kala tago laakiin waxaan isleeyahay un gibiley meelahaasuu ku gaabsan doonaa marka in la maxkamaday aan jeclaan lahaa ninkaas
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli qaybaha hore ee barnaamijka dhow waxaa waraysiyada ayaad maqlaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa xalqada sagaashan iyo koowaad waxaa inoo soo jeediya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا asalaamu calaykum doctore caawa waxaad dhegaystayaasha u sharaxdaa xanuun la arko xiliyada safarka ee ay dadweynuhu gaadiidka saaran yihiin waa lalabo iyo matag maxaa u sabab ah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Een, motion sickness ama traveler sickness waa sida muuqata motion waa dhaqaaq sicknessna waa xanuun marka wax is a condition in which a disagreement exists between visually perceived movement and vestibular systems sense of movement macnada waxa waaye waxaa iskhilaafsan qofka markuu cudurkan leeyahay ama waa xaalad qofka ku dhalato markuu safar galo diyaaradda ee, maraakiibta doomaha gaariyaasha qofkana waxaa qalad ka dhacayso festibula systemka ku yaala dhegta agteeda oo qaabilsan mufmentiga iyo aragtida oo gudbinaysa waxa socda iyo aan isku aadanayn sidaas laaligeeda jirka wuxuu dareemayaa markii uu dareemo inay labadan system aysan sinayn toxicity uu dareemaa toxicity markay dhacdo ama sumo uu jirka dareemo jirka chemotrima zone oo maskaxda ku taala qaybtaas yaa jirka waxay soo daraysaa kadib dhacaan inuu qofka lama tajiyo maadaama jirkii uu soo galay sumow ahaan u fahmay marka xaalad noocaas waa xaaladda noocaas marka waxaa loo qaybsaa marka hore haddaan fiirin dadka populationka adduunka jooga saddex marka loo qaybsho hal meelaha qaba xaaladan xilliga safarka ah marka waxaa loo qaybshaa qofka oo safar galayo oo systemkiisa uu dareemaya inuu safar ku jiro laakiin ma arkaayo way keentaa labadan marna waxaa dhacdo inuu arkayo inuu safar uu shayga dhaqaaqayo laakiin qaybta maskaxda ma dareemayso inuu socod ku jiro marna qofka wuu dareemaya inuu soconayo dhaqdhaqaaqana wuu dareemaa wuuna matagaa waxyaalaha sabab waxaa kamid in gaari lagu sarfisa hore u sheegay diyaaradaha maraakiibta doomiyaasha iyo dhaqaaqa zaa'idka ah marka calaamadiisa ugu horeysa waxaa kamid ah qofka inuu wareero qofka dhulka inuu la wareego inuu dawooqmo inuu matago dadka marka musharaxiinta u ah oo cudurkan badanaa lagu arko ama gaariyaasha ku matago oo darawaliinta dhib badan ay ku qabaan waxaa kamid a dumarka cudurka marka daaweyntiisa iyo kahortagiisa labadaba waa la hayaa isbitaalkan way yaalaan waxa laga faa'iidaysto waxaan loo yaqaanaa motion sickness marka dad waxaan arkaya ii sheegayay gaariyaashii baan ka caagnay soddon kilomitr lugaan ku aadaa uu dhahay sababtoy tahay xanuun waxaan ka qaadaa uu dhahay aad u daran oo anigoo fuuq baxay saa uma tegayaan tagaa uu dhahay marka taasi waa dhibaato calaamadana xiriirkan dhibkan wuxuu ka jiraa waa sistemka indhaha iyo sistemka dhagaha ku hoosiyaa labadaasa iskhilaafsan markii gaariga safarka u galo marka labadaasa daawadana ay saxaysaa aad iyo aad aa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag siyaasi qaramada midooba u soo shaqeeyey ayaa wuxuu dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ku eedeeyey inay xilalka u magacaabaan kuwa cunnada u kariya iyo waardiyayaashooda iyagoo ku xulanaya hab qabiil darteed xuseen iimaan wuxuu hore uga tirsanaa shaqaalaha xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya haddana wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka wuxuu weerar afkaa ku qaaday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wuxuu sheegay in shaqooyinka ay ku bixiyaan hab beeladaysan nin welibana uu soo dhowaysto inta ehel ahaan u xigtaa nin kastoo barlamaanka federaalka soo gudbaya ama soo galaya barlamaanka gobolkaas maamul goboleedka soo galaya waxaa laga eegaa qabiilkuu raba ha ahaado cilladda ay leedahay idiin sheegayaa ninka madaxweynaha gobolkaas markaa xukuma familkiisa gabaraa inay dhashay gabaraa inuu qabo ama markay u yartahay uu fog yahay abti loo yahay ama ayaydiisa ay tahay qabiilka madaxweynaha saasaa lagu soo xulaa waardiyaashooda iyo kuwa albaabada u jooga iyo kuwa kushiinka ugu jiray soo xulaan in badan shacabka waa la addoonsadaa maamul goboleedyada qaarkood shacabka waa la addoonsadaa runtaa idiin sheegayaa in laga gudbaan rabnaa marka waxaan rabnaa oo kale inaad ogaataan meeshaan qodob weyn baa ku jiro oo raba inaad baraarugtaan kelmaddayda aan ku celcelinayo waxaan leeyahay maamul goboleed federaalkeenna maamul goboleed ku dhisan yahay nimankii hoggaami kooxeedyada ayaa kursiga ku fadhiya ama rabay ama ku fadhin jiray maxay rabaan mataqaanaa maamul goboleed inaan la dhihin sheega waxay rabaan dowlad goboleed bay rabaan dowlad in la yidhaahdo dowladda dowladda federaalka xubnaha ka ah ka ahaana muxuu rabaa in la yidhaahdo madaxweyne in la yidhaahdo rabaa toddoba madaxweyne siddeed madaxweyne fanna kacuudu billaah waxaan rabnaa dhaqankan inaan beddelno dhaqankan dadka xididka iyo qabiilka iyo abtiga iyo eedeyga saatanka loo yahay oo nimaan madaxweynaha familkiis meelba ugu xirneen aan xil la siinaynin waxaa la rabaa inaan ka gudubno
سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaad weli dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon salaadiinta iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa waxa ay soo dhoweeyeen suldaanka beesha hadame oo dhowaan lagu soo caleema saaray magaalada buurdhuxulne ee wilaayada bakool ugu horeen marti sharaftii soo dhoweysay caleema saarka suldaan maxamed xasan buno waxaa ka mid ah nabadoon axmed cismaan cabdi axmed jihaad wuxuu ka mid yahay golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed dacdallaahi waxaan wada celinayaa qabiilka ee hadamo oo gogashan qiimaha badan iyo martiqaadkan aan liiloobi karin dhigay diyaariyey ayaan u mahad celinayaa waxaan leeyahay qabiilka magac qiimo badan oo ilaahay bixiyey oo ansaar la yidhaah oo dadkii magacaas qaato ka dhabeeya allah ballanqaad fiican u siiyaad haysatiine insha allahu waxaan idiin dardaarma magacaas inaad ku dheganaataan asoo cadow badan leh oo maanta gaala ay doonayso inay idinka dhaqdo marka waxaan leeyahay magacaas cid kastoo qaadata gaala duulaan ay ku tahay magacaas inay ka dhaqdayna diyaar u tahay laakiin ciddii diidda ayaa ilaahay u gargaarayaa intaas kabacdi waktigoo dhammaaday dartiis magaca ansaarnimada soomaaliya oo dhan waa gaaray dadka muslimiinta oo dhan quluubtooda ay ku taalliin dal iyo dibad waa laga warhaaya ansaarnimada marka adinka lama bixinina ummaddaa idiin bixisaa isku taqaaniin maahana waa sida laydii yaqaan waxaan leeyahay jidkaa dariiqaa jihaadka gacanta kusii haaya ummadda horseed u noqda dadaala inta kalena waa idinku daysanaysaa intaa ka bacdi qabiilka intaasaan uga baxayaa waxaan leeyahay walaalka la duubay ee lasoo doortay ee ummaddan sida qabuulka ah oo faraha badan dhammaan aan loo kala harin waxaan leeyahay dadkan ku soo aqbalay gobollada dhaadheer kaaga yimid kuwanaad ka dhalatay iyo kuwa qaraabada ah oo dhammaan ku aqbalay ee ku doortay lacag maadan si i doorta maadan dhihin ilaahay baa kuu dooray qaboolkaas dadkana ku siiyey allah raxmaanka ahuna maqsadou ka leehay inuu aqbalkaas ku siiyo maqsadou alla ka leehay labada dariiq dariiqaad la martid ummaddaas kugu daba xiran ayuu ilaahay eegayaa dariiqii fircoon iyo haamaan iyo qaabiil inaad la martid iyo dariiqii nebi maxamed iyo saxaabadii iyo khulafaa raashidiin ay mareen inaad la martid ayuu ilaahay kugu kala fiirinayaa macaadallah ilaah wax kaaga ka magan gasha ah inaad dariiqa xun adan marin ummadaas marka ee labada dariiqo alleh uu kugu fiirinayo dariiqa aakhirana ku anfaca adiga naftaada anfaca ummadaad hogaanka u tahayna anfaca sidoo kale dadkii ka soo qayb galay xafladdii caleema saarka waxaa ka mid ah malaaq muxiidiin xaaji cabdiraxmaan waa guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada bakool walan allah iyo mahadle mahad bilaabme dhammaan allahaayo ilaahay mahadnage allahaas oo nin nicmeeyey nicmo dhammaanteen ninka nicmeeyey to muuqatiito qarsan mun iska jarta nicmada ilaahay ku baada oo mahadintiis may mahadnageen dowladdan islaamiga eega xarakatu shabaab almujaahidiin runtii nabageedaan in sheegi naaska ninka shukriin ilaahay nimun shukriya u nicmada lagu galay haddii un inin dadkan ka nool barayga afrika ka nool oo muslimiinta dhibaatada dhatay yaala jartay ama gaala niyahayti oo waalid ee dalka qabsata fadaasa niyahayti iska dirdiraasi wallaka ugu hormee ilaahay may sababnay kawaalay culummadii nkati aradiyeedahayti ilaa xeerkan walaha diiran oo hatana unsurun hamiinkee maskantiyo ka fikirahayaan oo ka dadaalahayaan waqtiyo umbeelahayta owlaadiyo iyo qurabo insha allah kadahayaan keliya eta ini kitaabka ilaahay kornaqdo muslimiinta macisowa yoona mahnage may balanaa jazaahum allahu khayran cana wa can lislaam yelan may kale mahaday kadha jirtee geeka maroogne xafladda alamasaarka walaalaha beelweynta reer hadame oo suldaanku alamasaarahaya kiidii muslime dalka rogay muslimidda rogay iyo alamasaar saaradahaayana dadkan muslimiinta aan ka weerin oo waanan dhabar adeegan walaalkii shahiidi raxmatullaahi calayhi madi shahiidi aan la garaawna in la fadheena kaheenno iyo walaayadii amarkii qaadeenoo la kaheen waan wakhti dheer ka qaadan iyona aan mahadnage mahadu ku bacda anoo ka hadalaw afka walaayada islaamiga ee bakool anoo ka hadalaw may hadhowaayey ugu horreyn may hadhowaayey wufuudu ku shalkooyti gobollada kala duwan oo islaamka muslimiinta ka nool oo han oo la qayb gallay oo safarada dheer hamareen iyo dhulka roobeeyey dhulkana dheeri laha ka bahi ajib man dacaaka waay diintagaa ku midata haddii naqi qaybiyay hadii culmo ay may balana hadhawaada maylay taakiidiyahay boorkan kan iga goran walaalahay meeraada maaf ku jirta kadalay anig boorka ku hadlaay gacmo furun ha ka dhawaada deegaan la sii goynne muslimiinta leedo ansaarley ha ka dhawaada deegaan iska duuban wasi walaayidiis ha ka dhawaada jazakumullahu khayran dadka gobolada imiga gooy kala tan kala walaalihii may hadda orana reer hadama malaaq guud ama suldaan guud oo reelkiroon dhahay oo muslimi hadda oran an anoo ka hadalow walaayida afka sheekada oo nuqabada oo walaayida islaamiga guud ahaanba koolka hadalow soomaaliya dadaam hadal doone wala rooge madagala lankii haysin had doorteen oo umutu in kitaabka ilaahay ka hogaamiye had doorteen unuuna siina doornay waana aqbalnay waana siina gaal الله أكبر الله أكبر ونينا قالني وانا سينا دورني وانا سينا على مسارني أقبل ناس لنا حدوا وانا تنسدها ولا لكما إن لها قردين لانك فايل كنت إسلام كم ولوي مسلمين تن وقتي ذات لك جرى هذه هذا سفر باس مقارب لان قول قولي دي أرو سدى حالك ينت سدى وميلا سدى باور رارتي ولا لسر دتك مسلمين تن سفر كيكو كبدا معين لانك لان فايلها أسر شيء درس أنا قردا قارة هانا بدي بقوله هتر أضيع رجل وجوده هتر أنت رسمان سينكلا دورنا سينكلا دوا إن شاء الله
markaan dhegaystayaal cododkaydii ku soo maqan waa salaadiinta kale ah ibraahim malaaq suldaanka beesha hubeer suldaan cabdulwaaxid macalin xasan suldaanka beesha luwaay iyo ugaaska guud ee beesha macalin weyne runtii arrintaa maanta aad samayseen waa arrin wanaagsan kalsoonnida iyo wanaag aad soo bandhigteen waad ku mahadsantihiin waxaan arrintaa ilaahay idinku galladaystay markaad u istaagteen jihaadkii maanta cidda waxaa lagu tilmaamay inta badan laba gobol inay degan tahay laakiin haddii dib loo baaro xilligii jihaadka uu soo baxay gobolladii kow iyo tobanka walaaya oo dhan way ku ayman tahay cidda waa waa ku dhan tahay waxaana warkaas iga keenay ragga saraakiisha ah oo jabhadda horwado ama askariga ah gobol aan ciddaan laga heli karin aysan jirin aaminsanahay geeska geda ha noqoto ama mudug ha noqoto inta u dhahaysa gobollada dhammaantood marka intaas aad baad ugu maxadsantihiin waxaa kale intaas ii dheer nimcada maanta aad hesheen ilaahayna wuxuu leeya wa in tuciduu nicmatallaahi laa tusuuha nimcada allaahoo na siiyey markaad ku shukriseen dhallinyaradiina buraarujiseen waxbarashada iyo jihaadka maanta ilaahay saanuu noo bedelay magaaladiina hadda inta ku taallo intaa hadda la soo maray annaga waxaan u badneen jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo bay safaradeenna meeshay u badneed laakiin magaaladan hadda qaabkay u dhisan tahay iyo bulshadeeda qaabkay u nooshahay wanaagga isma lehen bakool magaalo noocaana jirta isma lehen laakiin waxaa idinkaga muuqataa koryeelidii kitaabka ilaahay aad koryeesheen magaciina dalka iyo dibidda uu joogo ansaarnimada ah ilaahay idin soo bandhigay middaa midka dheer waa laydinka sugayaa insha allah waxaa intaan ku darayaa maanta halmaad waa idinku qabsan lahayn runtii walaalaheenaa nahay inaan rug idin sheegno suldaankii aan loo soo aarin haddaad haflad dhigi lahaydeen suldaane maanta far baa idinku laabnaan lahayd allaahu akbar laakiin waxaa ilaahay fadligiisa ah suldaankii ninkii dilay markaad soo disheen meeshii suldaanka uu ku dilay aad keenteen oo la jijiiday aad haflad dhigateen allaahu akbar allaahu akbar qaabka aad u samayseen insha allahu qabayli badan waa idinku dayin doonaa haddii ilaahay idmo marka farxaddeenna waa intaas waaye waxaa kale marka sii dardaarmaynaa suldaanka la doortay maanta xil ulusaa loo dhiibi sida annaga shalay uleesna loo saaray aa loo saaray asigana waxaan leenahay xilkii lagu saaray ilaahay kuu fududay walaalaha inta ku jira waxaa ka daran kuwa qoraxda taagan oo bannaankan taagan intaas dhammaanteeda xambali ay ugaaska ay suldaanka u qabaan waay iyo walaalaha muslimiinta u imaaday asigana waxaan leenahay waan kula dardaarmaynaa waxaa mujaahidiin ah oo inta ka dhalatay gobol kasta ay maanta taagan yihiin ninka hoos imaan doona waa adiga in laga warqabo si walaalihii horaan u sheegeen
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي أن مهنغان allihii unoon dalbana musumni waali aan mahadnagaan amnigan istiqraarkanna sii ominibadinii kulmi xafladii sharafta lehni kulmi allahaasaan mahadnagaan mahadliinka u korn ilaahay isku leh bacdallaahi mayaan mahadnagaane bacdallaahi mahaddaasiisiin iskuuleedan kale khaasatan dadka ugaaskan dooradii dad eed sharafan leh wanaag badan deeqsi e geesiyaal e iyo laka ogi
لكن إذن دورتين هذا أنتم قرشان الكبي ونون مرقاتك وأنا وأنا سفيل نحن وين إن للشقي شغل ريون كلا سينكال إذا ريون ولا يرفع كجرتان ما أنا ريون كلا بدو ولا بحب له أول شيء هو بلاوي زين لو دوها سنة أول شيء هو بلاوي لا فايش الله magmaagdiin hanuun lahaga adeegda in suldaankan lala shaqeeyo gacmo furan lakala shaqeeyo booskii walaalkan lankii shahiidii ownun hilmaamo doon cabdulaahi madyar haayi ilaahay shahadiisa ku aqbala yusiilan ku faylelo ku fadaha ilankan ilaahayna kawaalaana safar kolkaabanga madaasagalanay madaraaw warkeliin sheegayna maqaajay ciidanka farax reer awoga doobka ah saari doonaan si aanan lahay ilaahay towfiiqdaas muwaafiji
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا وآخرا إلهي أن محد يعني سبحانه وتعالى محد بالله ومرمان الله أن نهنك نعمة يي نعمة أصوان كوين نعمة الإسلام والإيمان تيدي موغتي تيدي كرسمان نهنك نعمة يي الله محد أسوس كله محد على كذب فرحة لين كوبا كرنا لكن موجية هاي shicaarta muslimiinta oo farxadda liinkooba korna walaayada islaamiga bakool gaar ahaan ee amiirkeen cawaweeda aan ka sarreeyo xarakat al-shabaab mujaahidiin dowladda islaamka miirsheen ka sarreeya waaligan gobolka aan ka hooseeyo ciddi ha ka shaqeeytay iyo beella iyo guddigii ansaartii maylana jasaakum allahu kheer kheer ha ka shaqeeyteen waan ka dadaale idun suldaanku hadda la doorahay suldaanku ku horreysa ayabaaynaa la khayr badan ahay labanaadingaman maleeyaw kaftig maalyacniya bagiya gobdilaahi madyal erin eraman maleeyaw shaksin horaaskala safarna nisu leena guud ahaan arday duufaan horaaskala safarnay binaadam haddii ada barata fadaasu safara lala gale qariibadan asla galni la khayr badan ahay laan hilmaamana mahayna ilaahay ba dooraday ilaahay maan ku baryaane janaatul farsoodin ilaahay ku raabiyo ehelkii ku damboyon ilaahay wal barke laho diinta seed ku laho diinkan gargaaro ilaahayna ka weel beel isugu tabina in ilaahay gadaalshay ardayn fasaadine beel barka badanoo suldaankiiyo doorati hogaansantay diinkana ku hongaamiyey markaa wata ilaahay ka weel allahu akbar allahu akbar allahu akbar intaas kadib lama kalmood ay dardaarame beel horta si liin sheega dirista meedan barka badanta ha ka dhagalaasa lan ka dhagalaya afjaaf la laga badaw maaha ka dhagalaasa kii la kabta maasa kii dhadareerase lan humo ama arday soondhubaho ama diristaba maaha dariswana dariswanaaga laga sheegay mudunta jasaakum allahu khayr aansaarnimada laga sheegayna haddee muslimiinta dhammaan ama geeska afrika markaataba iskulana laakiin abtagay hoo dhaymeere malaag ma ma daba kaaso laakiin ma daryaarse ti abtaga erhaayo ogdaado meeray malaag gobode lama daba kahaw helkama kala doodow laakiin ma daryaaro ay dhiinay eeda markun alleen hooba karsanaay ti wal sheegiba ay dhiinay malaag uun sharafta leh culmada ganacsiga oo la ammaanahayo oo min shay laha kubiyo kitaabka ilaahay nin dadka hongaamay banaanka laansuri maylanaa reer awkay reer aboogay hadama beelaan saartahayti wadada wanaagsan oo liindoorada halka garabsurmoy intaas meelo guud aan dildaaraan lana suldaanka may lanaa wala imtixaamu adama dooran ilaahay kiinka kaalmee marna wajiisteek lana garabka waana maagaa waana bidn illaahi alkariim suldaan muslimiinta muslimiinta shan walaad muslimiintan dhehayto jeerta oo aan kashalahay lan mas-uule oo muslim lanka muslim oo dhan mas-uulanayay dabka muslimiinta dhonga dhehay lamal war sababka way tolgaade biyo muslimiinta dhonga dhehay oorki muslimiinta dhonga dhehay gurbagoo barada gaaloo laka garbeela kaay saarame mas-uul muslimdhangaata onoo mas-uulkaanata garabkaanoata macgaanoata ha ka dhawaayana sidii beella kiindoorati yaw nina kiin lagaana kiindoora allahu akbar allahu akbar
ugu dambayntii waxaad ku soo dhowaataan tiix gabay ah oo munaasabadda laga tiriyey handhow alle ka aragaw ii hubnow alle ka gobsadaw hebedka laka hisaabtamaw xayaatadan allihiina sii xamduusiin sugnaati allihii humaantanoo iilay hebedkan haqaniinka sharahi hayaatadeenna xawaalku dembeehiye xamduusiin sugnaati hoolkan quruxda badano hoog ii xantaliin huray handho wereeriyaw xafladan xeersha sareeyo xiisadeen dhammaadan xaadarlankiin haaynena xadalanka bogsadaan halyeeyada xadamana hogaanka doorado haayo hawaalku hor xaadar allii haniika kaweeli xamduusiin sugnaati haan halyeeyadiiyo xaqan surmeeno humaanta diidan horumarka wadan shoona xayaatadiion huri xaafadda roogaw ii xaasilda seehadawna hawaalku dooradii xurriyad inigaadadaano haqe iska maamulan maayo hadal kala diidi xabashida itoobiyana xamar anti degde hemiye kudhey xuduudiye dheeray hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati haan halyeeyadiiyo ii xaasisyo haqda difacowshay hore inka badhame haqda difacowshay hoog ii hanto un huray huju isku dheeri hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati haan huteelayo galen xarooyinkiyo weeraren halyeeyada ku shahiidi xasuuga gaalan jeysiden xaflad ii lama hadal shohanka kooba maana hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati haan haruunti oo xudur et hirka mooragaabe ii hoobadka madhaayto hoojo degaw hag jeelan ii hukun wanaag horay liinka qari hadal ii harbana xabasho horbunku kurooyin xaafado buurdhuxullana hoolka dhasaday xafladka gobsaday hogaanka dooradi hogaamiyaajoona humaanun horseedane haqaan socdaayo xabasho aniiska dhiibaan hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati xarar ii arda sababo horay uni'an lahaynay hoogaadha nooka haaysada xabashada itoobiya heliyadan dembe xeebta soomaaliyeedahan doodo hayta hadalkaas jawaab celintiis handho haan lahankahaaya hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati xamar ii hargeysa xaafado nairobi xarar ii hoolka arda sababa haa hureeyowsho halyeeyadiyo ii xaasasyo heegaanka jaran hadafkaas ini haqiijyan ii hawaalantiin guuran maayo hadal kaleetaniin furnayn hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati haan hodantanimadiyo qaban ii halgensho hiddiga ku muugata harbii hiila dagaalliinka kooyaw heeddo howado maraasoba habaacsanaan kuwayti habashada itoobiyana hoganti ku hedha howadhaniin ku qabna hadama allii kaweeli xamduusiin sugnaati xamdiga bacadishay hedlaga gaaban hadalka ha koobay xarafka ha gooye hadalkiin muku daalayo xiisidin ma oo dhammaadaso xagbanti ka sugantin hawaalaan guurame hadhowaada sikinka ii socode saacadda dhammaado hayte soodkay socodyay saangaha jaray safo kale sabankii saraska itoobiya sariye gaalo dhistay saliiban hirinyi samaanhaan ku sugaan sagiir iyo kabiirba sabankii saraska beekaamka sartiyo ka qaaday saaxada jihaadka saacadiinku waayan soomaali gudaajena saliib iyo sanamdhiinsa juudow saayku kuweeli suurado qur'aanka sunankii saxiixeenka barashadii oona safarlaanka galow sanaadiisin latingi sagaawanimadiisin qabtan saadaliinta ku yiinyo sanaado hoolka liindhasi sawiro suurado badan sida koraaso liinsafi suufka dhahka socdow suurooyinka malabkee subagii suusaga gaala sakeedhadha kuwada saaxo wadha roogahaa soko solonno suuq weynno surun baan dhammanayno sanadkay inti jari safari i socdaal badana dhahaayay soomaali badana saanta madka daray sarsarka lagudubay sabaddu weendhadaysa oo kale iindhamanta gebagabada wakhtiga iyo gunaanashada hadalkaee goobtaha surina garaawba aysan qobanay gobonnimo geed nololeedaha gumaysina godmogda-ow geesa fool adagoo garnagsinyay wanaagsanyi garaajay fariidhay goodaliinka waabsadaana guulguulna galantisunkuligeeridaana guulshayna gobonnimo liin abuurdaw goobo jihaadka geegi seedona gurishay garaaw haniinqobadaane geeran ooyaw gurishay lankiintia kubaa garaajay kiyaadha gunta hadama gebar ku dhalati guura lahaadoy goobooyinkiyo galan ii geesanimadiyo qaban galantiyo qaadeen goobtan gudaasha geeko in lama gobay maaka kooba maaso gordon hayinku gaat gaaladi ganfuurteega badanaaytay goolle dunidan goolku ku dhaliidi geekaniiskat guru muslumiinay goob kasto kiyaala gumaysantil giliyoona gee horooba go'aanha ka qaadadi gaashanliyaal iidan i gaardisiyaal garaadan hirinta gordon aniiska sheene geesa siinku dhalde galantan qaaday gebkanakay geere dhadhansey godnaare dandiri gumaysigiina geeko ku gibi geesa fool adugo garnagsiyay wanaagsini gurishay lankintia kubaa garaajay kiyaale gunta hadama gebarkudhalati guurin dhaadoy
waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayuu inooga egahay barnaamijka dhowxa wareysiyada kulanti dambe fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سامي